wuxuu damcay inuu walaalkii dilo bimacnaa qasad bay ka noqotay xumo inuu sameeyo dil ah markaasaa naarta lagu abaaliyey soo saa maaha laakiin haddii qasad uuna kaa noqone xumaha aad ku dhaqaaqistidaa oo haddana caqligaaga iyo diintaadu ay kaa dabarto caqligaaga iyo diintaadii baa kaa dabartay markaa maxaad samaynaysaa caqligaaga iyo diintaadu markaa uu kaa dabrayo dee ajri baad yeelanaysaa haddii laakiin calaa sabiili lqasad uu kaa noqdo un baadan ajri yeelanayna la soco qasad hadduu kaa noqdo un baad bilaa ajri tahay hadduu qasad kaa noqdo un baad bilaa ajri tahay taasaa jirto aayaddan qur'aanka ah haddaba la soco lahaa maa kasabat hadda la soco lahaa maa kasabat waxa naftu ay iska leedahay laamku sawma keeno wixii ilaahay abaal kaa siinayo lahaa wuxuu ilaahay kaa abaalinaya maa kasabad wax alla waxay aada shaqaysato kasabad xuruufteedu waa imisa kasabad soo afar xaraf maaha wa calayha ilaahay wuxuu nafta ku ciqaabaa maktasabad maktasabad bal tiriya sow li xaraf maaha ka war eeg waxay ka dhigan tahay kasabad waa xuruuf yar wax yar oo khayra haddaad qabato abaal weey in baad leedahay laakiin dembi kolkay tahay xuruuf badan dembi weey in kolkaad qabato unbaad dembi yeelanaysaa wax weey in kolkaad qabato waayo xuruuf badan baa ku jirto dee ka tawkiid faa'iideynaysa wuxuu yidhi sheekhu kiyoo taa ka hadlaya litawkiid wuxuu yihi litawkiid ilkhabari khabarka tawkiidkiisa waxa uu ahaaday adawaatun adawaat kasiiratun badan waasharuhaa waxa ugu caansan ina iyo waana iyo walaamu libtidaa iyo waaxrufu tanbiih iyo walqasam iyo wanuuna tawkiid iyo walxuruuf azaa'ida ka tafacala wastafcalaba weeyaan haddaad tidhaahdo aad tidhaahdo tusaale ahaan oo kale tacallama iyo calima aad bay u kala duwan yihiin calima aayar buu bartay weeyaan tacallamana dhib dhib buu ku bartay weeyaan aad buu u dadaalay waa macne aad u adag weeyaan wa takriir takriirka maad garanaysa alxaaqatu malxaaqa waa celcelin jaa caliyun caliyun weeyaan adoo celceliya waqad laakiin waa kolkay maadiga gasho baa la yidhahdaa qadaasi qad aflaxa almu'minuun kolkuu ilaahay leeyahay mu'miniinta xaqiiqiya guuleys waa tawkiid baa ku jira tawkiid baa halkaa ku jira wa ama ashardiya ama ama ama ama caliyun faqaa'im halkaa tawkiid amaadu ama xarfu shardin wa tawkiidin abadan wa tafsiilin gaaliban wa inamaa inama almu'minuuna ikhwa kolka la leeyahay tawkiid baa ku jira wasmiyat ljumla jumladoo ismiye laga dhigo ficliye laga dhigi waayo jumladana haddii ismiye laga dhigo ma og tahay tawkiid baa ku jire haddaad tidhaha aslama caliyun iyo haddaad tidhaha caliyun muslimun farqiga udhexeeya soo ma garanaysid aslama caliyun waa ceeb waa nin gaal buu ahaan jiray weeyaan uu islaamay imika u islaamay aslama caliyun gaal buu ahaan jiray wey haddaad ficil ka dhigto haddaad tidhaha caliyun muslimunna muslimuun buu iska ahaa intaanu ognahay oo dhan ba weeyaan tawkiid baa tan ku jirta sifo uu iska lahaan jiray baad ka dhigtay ma arkaysaa tawkiid baa ku jirta jumla ismiya jumla ficliya see male tawkiidka ay la socdo wasmiyat ljumla wa damiiru lfasli damiiru lfasligu tawkiid buu faa'iideeyaayo haddaad tidhaahdo zaydun huwa alqaa'imu huwa daayir baa damiirulfasliya kolkaa tawkiid isagun baa taagan weya tawkiid baa ku jira wa taqdiimu alfaacili almacnawi faacilka macnawigo la taqdiimiyo hadda wa taqdiimu alfaacil almacnawi wuxuu inoo leeyahay balaaqada ereygaa isticmaasha faacilku waa man macnuhu faacil ka yahay weeyaan waa mubtadihii kolkaa wixii naxwadu ay mubtade odhan jirtay ayaa balaaqada markaad joogtid faacilulmacnawi ah faacilulmacnawi weeyaan mubtaduhu maxaa ka mid a mubtadaha tusaaluu keeno wuxuu yidhi alamiiru xadara amiirkii wuu yimid iminka alamiiru xadara taqdiim sow meesha kuma jiro maxaan taqdiim yaa soo xaadiray horta ficilka xuduurka ayaa sameeyey amiirku muuna macnaha faacil ka ahayn icraab ahaan iyo naxwi ahaanna amiirku waa mubtade xadarana waa dee ficil iyo faacil bay noqonaysaa haddaba alamiiru xadara kolkaynu nidhaa taqdiimka faacilka la taqdiimiyo tawkiid buu faa'iideynaya qaabkuu tawkiid u faa'iideynaya haddaan mar kale ku noqono waa takraarkii un waynu ka maarmi lahayna takraarkii inuu inoogu daaya takraarkii weeyaan oo takraarku waxa weeyi saw mubtade meesha ma sheegno musnadun ilayhiya haddana musnadun ilayhi labaad baa la sheegay oo musnadun ilayhiga labaad yaa loo sheegay ficilka xadara a markii la sheegay maa musnadun ilayhi labaadoo faacilo loo baahnayn faacilkiina muuna damiir amiirkuunu noqonaya ahayn waa takraarkii uun laba jeer baa la sheegay musnadun ilayhigii halkaasuu tawkiid ka dhashay wax tawkiid la yidhaha baa ka dhalanaya athani ka haaniga yusamaa waxaa lagu magacaabaa ikhraaju lkalaami kalaamka oo la bixiyo cala aladrubi halaata saddexdaa qaybood aynu ka soo hadallay in hadalka lagu bixiyo asaabiqati ee inoo hormaray ikhraajan bixin baa la yidhaha alaa muqtada calaa muqtada alxaal calaa muqtadaa daahiri alxaal xaalkii ma garanaysaa aynu soo barannay xaalkaasaa mid daahira iyo mid khafiya loo kala qaadaa haddaba waxaa la yidhaha haddii hadalka sidaa aynu usoo barannay un lix tusaale soo ma ahayn lixdii tusaale sidaa aynu ku soo barannuun haddii loola dhaqmo waxaa la yidhaha muqtadaa daahir alxaal baa la yidhaha muqtadaa daahir alxaal waa xaalka kiisa daahirka ah muqtadihiisii weeyaan xaalka kiisa daahirka ahee muqtadihiisii weeyaan baynu odhanaynaa oo xaal bimacnaa ninka khaalidihniga ah oo markii uu musbadka yahay hadal bilaa tawkiid oo musbada aad kula hadasho markuu manfi yahayna hadal manfiya oo bilaa tawkiida aad kula hadasho waa muqtadaa daahiri alxaal weeyaan maxaa meesha baxay mid khafiya muqtadaa khafiyi alxaal baa baxaya muqtadaa khafiyi alxaal ama muqtadaa khilaaf alxaal khilaaf daahir muqtadaa khilaaf daahir mid la yidhaha baa jira yusamaa waxaa lagu magacaabaa ikhraaju lkalaami kalaamka saaridiisa cala aladrubi adrubti anwaacdii lagu saaro ahalaaati ee saddexda ahayd asaabiqati ee hormaray ikhraajan bixin baa la yidhaah calaa muqtadaa daahiri alxaal daahirulxaalkii muqtadihiisa lagu bixinayo waqad taqtadii inay keensataa laga yaabaa alaxwaalu axwaashu inay keensato alcuduula ka leexasho can muqtada daahir daahirka muqtadihiisa laga leexdo wa yuuradu lkalaam kalaamka markaa waa la soo aroorinaya calaa khilaafi calaa khilaafi daahir baa lagu soo aroorinaya calaa khilaafii baa lagu soo aroorinaya liictibaaraatin ujeedooyin baana sidaa loogu soo aroorinaya yalxaduha uu eegayo ama uu milicsanayo almutakalimu ninka mutakalimka ee hadlaya ujeedooyinkaasi waa labiyo toban tusaale oo inoo dambeeyo weeyaan labiyo tobanka tusaalaba cashirkeennan un waa silsilad cashirkeennan hore ku xidha kow saddex arrimood oon lala hadli jirin ayaynu la hadlaynaa ninku hadduu caalim yahay hadduu og yahay tusaale ahaan haddaan anigu ogahay inaan maalin joogo soo iminka maalin maaha miyaad i odhanaysid maxamedow maalin baynu joo ayaad joogtaa sow ma ogi inaan maalin joogo sow idinma ogi inaad ogtihiin inaan maalin joogo dee maalin baad joogtaa haddaad igu tidhahdin maanan idinku qoslaynin lalama hadla ninka caalimka ah ninka caalimka ah sidaba balaaqadu waxay keenaysaa waxaanu cilmiga u leeyahay inaad uga aamusid waad uga aamusaysaa waayo uuba og yahay maxaad u sheegi hadalkaagii baa bilaa faa'iide noqonaya haddaad tidhahdo hebelo waad fadhidaa kii oo fadhiya ka warran maxaad u sheegaysaa waa hadal bilaa macno oo iska soo baxay waa wakti la luminayun weeyaan wakti lumisun iga dhi weeyaan haddaba ninka caalimka ah lalama hadli jirin khilaaf daahirulxaalkaya ma garanaysaa waxaa laga yaabaa ninka caalimka ah ee faa'iidada caalimka ku ah ama laazimka caalimka ku ah ama labadoodaba caalimka ku ah soo saddex tusaale maaha saddexdaaba waynu la hadlaynaa laakiin markaynu ninkaa la hadlayno caalimka ah halkaynu dhigaynaa mar waxaa laga yaabaa munkir baynu ka dhigaynaaba ninaan caalim ahayn oo jaahilo oo munkiraynu ka dhigaynaa marna nin saa'ilaynu ka dhigaynaa marna nin mutarad khaali dihniyaynu ka dhigaynaa saddex saddex igu dhufo caalimka keliya maxaa iga soo baxaya sagaal suuro ayaa iga soo baxaya oo caalimka lagula hadlo iminka waxaad aragtay tusaale ahaan nin caalim ah oo siduu aqoon u leeyahay aada la yaabto laakiin waa taariku salaad ciyaadan billah waa taariku salaad oo salaaddii ilaahay buu jaray ninkani cilmigu u leeyahay salaaddii ma arkaysaa inay salaaddu waajib tahay buu garanayaa ficilka ka muuqdaana waa taariku salaad oo jaahil ficilkii weeyaan haddaba ma cilmigiisaynu ku qanacnaa oo yaan lala hadlin baynu odhanaynaa mise ficilkiisaynu eegnaa salaada uu ka tegay oo waaba jaahil baynu nidhaayo waa lan la hadalnaa jaahil baynu ka dhigaynaa ficilkiisaynu eegeynaayo waa jaahil ninkaasi cilmi male xuruuf buu yaqaanaa wax alla wax cilmiyuu leeyahay ma jirtaynu odhanayna haddaba miskiinkaa waxaynu ka dhigaynaa khaalid dihni mansiladiisa oo waxaynu odhanaynaa yaa hebel ya fulan asalaatu waajiba salaaddu waa waajib nin aan maqalba wujuubu salaad oo kale sidii loola hadli jiray oo kale ayaynu ula hadlaynaa asalaatu waajiba war salaaddu waa waajib waxaa laga yaabaa inaad ka dhigtid mansilatu saa'il oo waxaad aragtay nin caaq ah caaqulwaalidayn oo aabbihii canaananaya nin aabbihii canaananayun baad ku soo baxday sow ninkani caalim ma aha oo ninkani inuu aabbihii yahay ma garanayo sow caalim ma aha inaan lala hadal bay keenaysay soo maaha ayuu daahirulxaalku keenayay ficilkan uu samaynaya canaantanina waxay keenaysaa inuu jaahil yahay uuna garanaynba aabihiiba inuu yahay ficilkana soo aabihiiba inuuna garanayn ma keenayo way ninka nin canaananaya dee aabihiiba ma moodaye kolkaa ficilkaynu qaadanaynaayo saa'il baynu ka dhigaynaayo waxaynu odhanaynaa yaa fulan ina haadaa abuuka baynu odhanaynaa ina haadaa abuuka warkani waa aabbahaa hadda u garanaya inuu aabbihii yahay la soco nacas baate waa aabbahaa baynu odhanaynaa waa aabbahaa ya aad bay soomaalidu kelimaddaa utaqaanaa bal af soomaaligeenna eega hadda af soomaaligeenna haddaad dib ugu noqotiin aad baynu u naqaanaa waxaad odhanaysaa la soco laba nin baa saaxiibba ah hadal aan filayn bu hadal aadan ka filayn buu saaxiibkaa kugu yidhi waxaad odhanaysaa hebel maadani garanaynin maxaad hadalkaa igu tidhi wuu ku garanaya waa caalim laakiin caalimna weeyaan hadalkiisiina uu kaa qaban waayo hadalkiisiina jaahil hadalkiisii baad qaadato hadalkaa ninkuu ka soo fuli waa ninan ku garanayn baad istidhi jaahil ka dhig sidii jaahilka loola hadlaya ad ula hadlaysaa armaadani garanayn baad odhanaysaa wuu ku garanaya haddee la soco aad baynu unaqaanaa nooca ninkii caalimka ahaa munkirna waad ka dhigi kartaa manzilatulmunkir baad ka dhigaysaa kolkaad munkir ka dhigaysid dee saddexdii tawkiidba waad u raacinaysaa ina haadaa la akuuk baad odhanaysaa warkani waa walaalka nacsiyo ka sidan u caaysa waa wad waa walaalkaa baad odhanaysaa sagaal tusaale saw maaha sagaal tusaale saw maaha saga saddexdaa tusaale ku siiyun bay sagaalkuba ka soo baxayaan saddexdaa un taqdiir samee inuu faa'iidada caalim ku yahay iyo inuu laazimka caalim ku yahay iyo inuu labadaba caalim ku yahay saddexduba intaan bay kaaga soo baxayaan saw sagaalkuba caalimkii kama soo bixin sagaalkaa laba ku dhufo sagaalkaasoo musbada iyo sagaalkaasoo manfiya sideed iyo tobankaas iyay culima ka soo baxeen caalimka qeybtiisii sow maaha caalimka qeybtiisa sideed iyo tobankaa waxba sheekhu inoogama sheegin khayr allaha siiye waqad minhaa waxaa kamid a tanziilu lcaalimi ninkii caalimka ahaa oo la dejiyo muxuu caalim ku yahay bifaa'idati alkhabar khabarka faa'iidadiisuu caalim ku yahay aw laazimiha ama laazimkeeguu caalim ku yahay aw bihima ama labadoodaba caalim buu ku yahay macan wada jir manzilata aljaahil jaahil mansiladiisii baa la dejinaya licadami jaryihi dureersigiisa li'idiisaana loo daree loo dejinaya calaa muujibi cilmihi cilmigiisu wuxuu waajibinayo una ku dureersanayn dee cilmigiisu salaadda inuu tukaduu sheegayay taariku salaad buuna noqday fa yulqaa ilayhi alkhabar khabarka ninkaa waa loo tuurayaa kamaa yulqaa sida loogu tuuro ila aljaahili ninka jaahilka ah ka qawlika weedhaadaba weeyaan liman yaclam ninka garanayo aad ku leedahay wujuuba salaati salaadda wujuubkeega wahwa laa yusallii kiyoo taariku salaada asalaatu waajibatun war salaadu waa waajib tawbiiqan canaan baad ugu leedahay eeg asalaatu waajibatun waa khabare ma garanaysaa markii dhaweyd ereyad iminka tawkiid baynu ka hadlaynaaye asalaatu waajibatun nin caalima kolkaad ku leedahay markii dhaweyd soo istirxaam iyo wax miynaan soo sheegaynin anilaa qur-aanka ka soo baadha xaggiina kalaamkan maxaa loola yimid haddii lagu yidhaha waa tawbiiqa uu kuu sheegayo asalaatu waajibatun waa tawbiiqan canaan lahu isaga aad canaananayso calaa cadami camalihi camal la-aan ayaad ku canaananaysaa muxuuna ku camal falayn calaa cadami camalihi camal la-aan baad ku canaananaysaa bimuqtadaa cilmihi cilmigiisu wuxuu ka dalbayo uuna ku camal falayn wa ka qawlika odhaahdaadaba weeyaan liman yu'dii abaahu ninka aabihii dhibaya aad ku leedahay haadaa abuuka war kani waa aabbahaa hadda haadaa abuuk kani waa aabbahaa labadaa tusaalaba waxay ka yihiin waa ninkii caalimka ahaa ninkii caalimka ahaa weeyaan caalimkaasi waa faa'iidada ka hore ka dambena waa laazimka labadoodana waad qiyaasan kartaa inuu ka dambe noqonayo ama ka hore waad ku qiyaasan kartaa waxaana dejisay manzilatu khaalidihni baa dejisay waana musbat waad aragtaa so halkaa sideed iyo toban inagagama bixin sideed iyo toban ba inaga baxay soo maaha imikana khaaliddihnigii baynu soo qaadanayna khaalidihniga see loola hadli jiray khaalidihniga see loola hadlayay saw loolama hadlayn hadal bilaa tawkiida khaaludihnigii hadalka bilaa tawkiidkaa lagula hadlayey marna saa'il baad ka dhigaysaa oo meeshii saa'ilkaad gelini oo hal tawkiidaad u gelin marna munkir baad ka dhigi oo dhowr tawkiidbaad u gelin khaaludihnigii maadan laba siinin bal haddaan eegno wa minhaa waxaa ka mida tanziilu khaalidihni khaaludihniga dejintiisa mansilata saa'il saa'il meeshii aad dejisay almutaradid oo noqnoqonaya idaa taqadama markuu hormaro fi lkalaami kalaamka maa yushiiru wax ishaara ilaa xukmi alkhabar khabarka xukumkiisa ka qowlihi tacaala waa ilaahay hadal hadalkiisa oo kale ilaahay muxuu yidhi wamaa ubari'u nafsii ina annafsa la'amaaratun bisuu kolkaas saa'il baa laga dhigayo hadalka ogaan baa saa'il looga dhigaya dee cilmi baa keenaya saa'il waa limulaaxada wamaa ubari'u beri yeeli maayo nafsii naftayda wamaa ubari'u nafsii kolkii la yidhaahdo halkaa ninka maqlaamuuna isweydiinaynin war naftaasi maxay gashay xumo intee leeg bay samaysay wamaa ubariu naftayda beri yeelim or dembi intee leeg buu galay biljoogay waad shikiday adigii baaba shikiyey wamaa ubariu nafsi kolkaad aragtay waayo waxaa ka taqadumay dee khaalidihnigii waxaa ka taqadumay wax hadalka noociisa usi ishaaray kolkaa un baa laodhan ina nafsa laamaaratun bisu ina nafsa naftii laamaaratun waxay aad kuu faraysaa bisu xumaanta waa manzilatu saa'il baa laga dhigay khaalidihnina wuu ahaa oo laba hal laba tawkiid baa la geliyey saa'ilka maa hal tawkiidun loo gelin jirin labadan tawkiid maanta saa'ilnimadii kama saarayaan oo munkir kama dhigayaan oo labada tawkiid munkirkaa la gelin jire labada tawkiid kolka munkirka la geliyo waa laba jumlo kolkay kala galaan laakiin tawkiidka badani hadduu jumlo qura wada galo waa saa'iluun saa'iluun buu ahaanaya hadduu jumlo qura tawkiid badani wada galaan labada tawkiid waa ina iyo laamka la amaara ku jira فمدخول إن إن مدخول كيغو مؤكد ولا أتكي لمضمون ما كي مضمون كي بلو أتكي تقدمه كهر مري ولإشعاره أوغيسين تيسا بتردد أوغيسين وما أبرئ نفسي داوي وحتى كهر مري تردد بونك أوغيسين يا لإشعاره درنسين تيسا بتردد كدرنسين يو فيما كي أتكو ترددسي تضمنه أوضم نستي مدخوله مدخولها مدخول كيغو وكقوله تعالى تصالى الله بعض بين السينية وإلهي قول كيس إلهي محيري ولا تخاطبني إنه حوها إلى هدل في الذين كويها يقول هدل ظلموا ظلمك سميي إنهم إيقا مغرقون مدنا لقمسي دينيي ايك هذا نوح محوها مشرك اسنا إلهي هذا الكيس ما يسوما سوقال ديني معها هذا ما مركي نوح لقول يري ولا تخاطبني في الذين ظلموا فرت الدوني سميسالي kadibna waxay wasnaa ilfulka kolkii la yidhi unbaa haddana laga dambaysiiyey walaa tuqaatibnii fi aladiina dalamuu hayiisoo ergeynin waxaad dareemaysaa ilaahay hadduu nin nebigii usoo ergeeyo inuu marnaba mar la inuu aqbalayo hadduu nebi qacmaha taago mar kasta ilaahay uu aqbalaya xataa ummaddaa iminka la halaagayo hadduu nebi nuux intuu naxo uu qacmaha taago ilahay uu ka aqbalaya kolkaa ilaahay afeef buu sii dhiganayaayo waxaa la yidhi walaa tuqaatibnii fi aladiina dalamuu hayiisoo ergeynin kuwa dhaalimiinta kolkaan ciqaabayo hanixin nuux kolkii aayaddaa lagu yidhi wuu shikiyey muxuu ka shikiyey war ma dhulka lala goynaya arma duufaan baa lagu sii daynaya ma naar baa samada kaga soo de noocii cadaabka ayuu garan waayey khaaludiin isaw iskama ahayn aayaddana qaybta horaa kolkaas shikisiinaysa noocii cadaabka kolkaasaa laga dhigay mansilatu shaaki mansilatu mutaradid ama mansilatu saa'il kolkaasaa la yidhi innahu muqraquun dhulka lalama goynayo cadaabna laguma sii daynaye biyuun baa lagu soo fakinaya innahu muqraquun waa la tawkiidiyey soo maal tawkiida dee mansilatu shaaki baa laga dhigay lama amara almawla ilaahay markuu faray nuuxa ninkii nuux ahaa awalan marka koobaad bisunci lfulki doolida inuu samaysto oo wanahaahu uu diiday haaniyan markii labaad can mukhaatabati inuu la hadlo bishafaacati erge inuu kula hadlo fiihim iyagoo kuwan u ergeynaya saara wuxuu ahaaday maca kownihi ahaantiisa hayra saa'ilin saa'ilba isagoon ahayn fii maqaami saa'il saa'il meeshii mid yaalla almutaradid oo shikisan hal xakama allahu ilaahay miyuu ku xukumay calayhim iyaga biliqraaqi iqraaq oo fa ujiiba waa loo jawaabay biqowlihi ilaahay ereygiisaa loogu jawaabay inahum muqlaquun khaalidihniga maxay hala dhiga baynu nidhi mar halkee hala dhiga baynu nidhi mar mansilatu saa'il hala dhigo marna halkee hala dhiga baynu nidhi mansilatu lmunkar iminka mansilatu saa'iluun baynu sharaxnay mansilatu lmunkarkiina waa kan wa minhaa waxaa ka mid a tanziilu lkhaali khaalu dihniga oo la dejiyo mansilata almunkiri munkir mansiladiisa khaalu dihnigii baa iminka munkir laga dhigaya waa goorma idaa dahara calayhi hadduu ka muuqdo shay-un shay oo min amaaraati linkaar inkaarka amaarooyinkiisa ah ka qowli xajal binu nadla xajal binu nadla alqaysi ninkaa gabaygiisa weeyaan ninkani wuxuu ka mid ahaa min awlaadi cammi shaqiiq nin shaqiiq la yidhaahdo adeerkii carruurtuu dhalay buu ahaa shaqiiqan iyo niman ay ilma adeer yihiin baa islaynayey kolkaa ninkan ay ilma adeerka yihiin baa gabaygan u tirinaya in adeerkii oo shaqiiqa gabayga muxuu yidhi jaa'a shaqiiqun caaridan rumxahu ina banii cammika fiihim rimaaxu ninkan shaqiiq baa la yidhaahdaa ilma adeeradii bay islaynayaan markay iyagoo islaynaya ayuu warankii usoo qaatay warankiibuu soo qaatay ninkani dagaal buu ku socdaa waa ilmaadeeradiiay iska warqabaan xataa inta hubay xataa inta hub hubkoogu nooca uu yahay way iska warqabaan sidaad garanaysid waxaad dareemaysaa isagoo ilmaadeeradii iyo hubkoogii isagoo yaqiininaya ogna ayuu see warankuu haystay ayuu degta saartay culimada berhkood saasay yidhahdeen goobtii dagaalkana wuu joogaa goobtii dagaalka kiyoo joogo haddana warankii tunka saartay kolkaas sidai ushii ka kala riday qacmaha qolada bedhkoodna saasuu u qabsaday bay yidhahdeen qolada bedhkood oo kitaabkeenani uu ku jiro unbaa ugu macnaxun oo bawdaduu saartay buu yidhi bawdaduu saartay warankii bawdada warankii si aaminu u fadhiisto oo bawdadu saartay buu yidhi waa nin aamine ma arkaysaa ninkaa waranka bawdada saartay ninkani laakiin fadhiba in lagu qiyaasa ma ahayn sheikhiina waan ku haystaa halkaa uu iminka leeyahay bawdadu saartay waayo waxa weeye tunkuu saartay kolkaa tunka ragga bedhkood saasuu saaray bay yidhahdeen sidaa usha tunka loo saari jiray ragga bedhkoodna saasuu u qabsado saasuu saartay bay yidhahdeen waxa almuhim sheekheennana wuxuu inoogu soo daray bawdadu saaray oo bawdadu saa u gudbay ayuu ku soo daray ninkani goobtii dagaalkana wuu joogaa niman hub haystana wuu u tegey nimankan hubka haystuu la dagaalamayana dagaal uma diyaar garoobin haddaad baqaysid ama goob dagaalaad joogtid siu qoriga sidan looma qabsado ama waranka saw sidan looma qaato si deg dega hadduu ninkii kugu soo baxay si aad iskaga celisid ninkii wuxuu tunkunbuba iska saartay haddaba ninkani wuu og yahay nimankan uu la dagaalamaya inay hub haystaan khaaludihni buu iska yahay soo khaaludihni maaha isagoo khaaludihniya ayaa munkir mansiladiisii laga dhigay oo calaamadan hub warankan uu diyaarsan waayey wuxuu tilmaamayaa inuu aaminsan yahay nimankani bilaa hubba inay yihiin dumar inay yihiin dumar maxaan uga diyaar nin fadhiga kaga adag tahay miyaad u sara joogsani miyaad u kacaysaa maya saw maaha waxa weeyaan anoon diyaargaroobininba nimanka waa bilaahub calaamadan baa sheegaysa bilaahub inuu yahay kolkaasuu ninkan ilmaadeeka yihiin baa gabayga kula hadlo wuxuu yidhi jaa'a shaqiiqun shaqiiq wuu yimid caaridan isagoo gudbaya rumxahu warankiisii ina bani camika war yaa nimankan ilmaadeerka tihiin fiihim dhexdooda waxaa ahaday rimaaxun warmo ina bani camika fiihim rimaaxu haddaba inadu mayna aadaatu tawkiid ahayn jumla ismiyana mayna aadaatu tawkiid labaad ahayn munkir baaba laga dhiga khaaludihnigii midda kale nacas buu ka dhigayo nacas baa tahay buu leeyahay doqonan waxba garanaynin ayaa tahay buu leeyahay maxaa sababay markii hore usluub ariiqii ariiqulitifaad buu marayo ariiqulitifaadku waa nin maqanood ka sheekaynaysid jaa'a shaqiiqun caaridan rumxahu kolkuu lahaa sawma maqnayn nin maqan buu ahaa markuu ina bani camika yidhina wuu la khitaabayaayo camika ina bani camihi maaha hadda ina bani camika nacastaasaa loola hadlaa ninka nacaska likulli jadiidin lahu lada sawma ahayn nacasku waxa weeyaan kolba wixii cusub buu eegtaa kolka nacasku waxaa cusub inuu wax ku fahmo mooyaane wax kaluu garanayaa ma jiro waxa weeyaan haddii usluubkii hore lagula hadli lahaaye gaa'ibka kan dambe ma fahmeen mukhaadabaa looga dhigay ina bani camik nimankan aad ilmaadeerka tihiin fiihim rimaaxu warmaa ka buuxa fa shaqiiqun shaqiiq rajulu nin weeyaan laa yunkiru ma diidayo rimaaxa bani camihi nimankan ilmaadeerka yihiin warmahooga walaakin maji'ahu imaatinkiisa calaa suurati almucjab nin la yaabgeliyey suuradii uu ku yimid bishajaacatii geesidi geesinimadiisa lagu yaabgeliyey waadican isagoo dhigay rumxa warankiisa calaa fakhidihii bawdadiisa filcardi ballaadhiyeyna fii jihati alcaduwi xagga cadowga biduuni isticdaadin isagoon u diyaargaroobin lilqitaali dagaalka waa bimansilati inkaarihi inkaarkiisa meeshiisa ayay taallaa ana lahum nimankan inuu u ahaaday rimaaxan warmo walam yajid walam ya- walan yajida heli maayo oo walan yajida una ka helayn minhum iyaga muqaawiman lahu mid isaga u muqaawamooda fawkida lahu lkalaam kalaamkii waa loo tawkiidiyey istihzaa'an bihi kii lagu jees jeesayo wa khudiba waxa lagula hadlay khitaaba iltifaatin khitaab iltifaat uu ku jiro bacda gaybatin gaybe kadib tahakuman bihi kii oo lagu jees jeesayo wa ramyan lahu kii oo lagu ganayo binazaqi wa kharqi ra'yi nacasnimi iyo caqli la'aan labadaa ayaa lagu soo tuuraya nacas baa tahan waxba garanaynin goobtii dagaalkana waad joogtaa hubkana ma diyaarsanaysid wa minhaa waxaa ka mida tanziilu lmutaradid ninka mudara mutaradidkoo la dejiyo manzilat alkhaali iminka saw khaaligii oo laba meelood la soo dejiyey maynaan sharxin ka saddexaad wuxuu doonayaa inuu inuu inuu inoo sheego saa'ilkii oo iminka labadii kale meeshooda la dejinayo saa'ilka mar khaali dihni baa laga dhigaya marna munkir baa laga dhigaya saw iminka khaali dihnigii mar saa'ilka maynaan dhigin marna munkir oo labadaa maynaan soo sharxin iminkana saa'ilka ayaa marna khaalu dihni marna munkir dee munkirkana labadaasoo kaluun baa ka laaban wa minhaa waxaa ka mida tanziilu lmutaradid mutaradidkiioo la dejiyo manzilat alkhaali khaaliga mansiladiisa ka qawlika odhaahdaada weeyaan lilmutaradid nin noqnoqonaya fii quduumi musaafirin nin musaafiri inuu yimid buu shikisan yahay maca shuhratii kiyo caan ah nin musaafiroo la wada og yahay inuu soo galay ayuu nini ka shikiyey inuu yimid iyo in kale qadima alamiirun baa laodhan wuu shikisnaayo maxaa tawkiid uga gelin weyday dee khaaludihni baad ka dhigtay oo waxaad khaaludihni uga dhigtay dee ninkani waa caane muxuu u ogaan waayey ay ka dhigan tahay waa ummadda o dhan baa wada ogey waa shuhrada ayuu ayuu khaaludihni looga dhigayaa wa minhaa waxaa ka mida tanziilu lmutaradid mutaradidkoo la dhigo manzilat almunkir munkir mansiladiisa ka qawlika odhaahdaada weeyaan lisaa'ili ninka saa'ilka almustadcid ee fogeysanaya lixusuuli lfaraji farajku inuu imanayo aad ku tidhi ina alfaraja laqariibun ninkani shaakibu ahaa soo ma ahayn laakiin muxuu fogeystay farajku inuu dhow yahay buu fogeystay kolka maxaad ku tidhi ina alfaraja laqariibun aadatu tawkiidkii waa maxay waa ina iyo laamka laqariibun ku jira weeyaan wa minhaa waxaa kaloo ka mid a halkaana labadii baynu kaga soo baxnay soo maaha labuun baa iminka kuu laaban waa munkirkii oo marna khaaludihni laga dhigo marna saa'il laga dhigo wa minhaa waxaa ka mida tanziilu lmunkir munkirka oo la dejiyo mansilata alkhaali khaaliga mansiladiisa idaa kaana ladayhi agtiisa kolka yaaliin dalaa'ilu adilo iyo wa shawaahidu shawaahid low ta'ammalahaa hadduu eeg eego lartadaca uu ka reebtoomi lahaa xumaha oo wazaala inkaaruhu inkaarkiisu uu zuuli lahaa ka qowlihi tacaala ilahay qowlkiisa weeyaan wa ilaahukum ilaahun waaxid waxaa lala hadlayaa niman boqol iyo saddex iyo lixdan sanan bay lahaayeen oo ilaahyay ka dhiganayeen imise ilaah bay lahaayeen kuwaasi soo aad uma badnayn maalintiiba hal ilaah bay ay ayay odhan jireen xawaa'ijtu noo qabanaya maalin kasta hal ilaah kolkii nebi maxamed uu yidhi ilaah keliya caabudana waa kuu yidhi ajacala alaalihata ilaahan waaxidan ina hada la shayun cujaab annaga lix- boqol iyo saddex iyo lixdan ilaah saddex boqol baan doonayaa iyo saddex iyo lixdan ilaah cafwan saddex boqol iyo saddex iyo lixdan ilaah ayaa annaga wax noo qaban kari lahaaye ma ilaah keliya wax noo qaban bay yidhahdeen bal intaanu la egnahay ina eega iyo inta maalmood ina hada la shayun cujaab nimankii ilaahyada intaa la egaa lahaa ee ilaahay waxdaaniyadiisa inkirayey ajacala alaalihata ilaahan waaxidan nimankii yidhi ayaa ilaahay markuu la hadlayay yidhi wa ilaahukum ilaahun waaxid miyaa loo tawkiidiyeyba hadda munkiriin bay ahaayeen kolka khaaludihni baa laga dhigay maxaa sababo khaaludihni looga dhigay adilo agtooda waxa wada taallo sheegaysa ilaahay inuu keli yahay adaaba garanaya weligaa maad aragtay magaalo quro laba madaxweyne ka wada taliyaan hadday laba ilaah jiraan dee ilaahayna midina wuxuu odhan lahaa masaakiinta roobka hala siiyo jiilaalka midina wuxuu odhan lahaa ku yardaaya way dambaabeeneen way isdiidi lahaayeen law kaana fiihima aalihatun ila allah lafasadataa ilahay baa inoo sheegaya hadday ilaahyo badani jiraan marun bay xukumka isku qaban lahaayeen ومنها وحا كميدة تنزيل المنكر منكر كولا دغو منزلة الخالي إذا كان لديه أفتيس كل يالين دلائل إيو وشواهد لو تأملها هدو أغيغو لارتدع أكرب تومي لها أو وزال إنكاره إنكاكيس وزول لها كقوله تعالى إلهي أراهدي سويان وإلهكم إله واحد هاي ويري وكقولك أراهد هذا بويان لمن يمكن عدة ديليسة منفعة طب طبق منفعة أطب النافع أطب النافع توكيد لكم أجري ماركتا ومنها وحا كميدة adabka sharaftiisa inkaaran daciifan inkaar daciifa ina aljaaha bilmaal haddii jaahaagu maalka uunuu ku sugan yahay inamaa yasxabuka wuxuu kula saaxiibaya maa saxiibaka almaal maa saxiibaka almaal intuu maalku kula saaxiibsan yahay wa ama aljaahu biladab intaa jaahaagu hadduu adabka ku xidhan yahay fa inahu gayru zaa'ilin canka marnaba kaama zuulayo haddaad tahay nin sharaftiisa hadalku uu u hayo dee hadalkaagu muu kaa tegaya intaad nocshahay haddii maalku uu ku hayo ka war adabku dee waa hadal hadalaqoo aftahaadnimadii weeyaane haddii ka waran maalku uu ku hayo waa intuu maalkani kula yaalun weeyaan الثالث كصدحات ظهر لك أنه هو حقو ظاهري مما تقدم وحا هرمري أن إخراج الكلام كلام كإن لغو ساره ينحصرون كوب ميو في 12 قسما لبية طبعا نوعين كوب ميو لبية طبعا كان نوع إن ليه هي ماركسة ثلاثة منها صدح كمده في إخراج الكلام كلام كولا بحيو على مقتضى ظاهر لغو بحيو مقتضى ظاهر كما حين كصابرني لح نوع مينا كصابرنين لح ديس النوع إنك دقا محا سوهري لح ذا النوع مركين نسكر هبنا محا سوهري اك lixdaa saddex noocun buu isagu ka dhigayaa saddex noocun ka saar labiyo tobanka sagaal soo hadhin sii saddex labiyo tobankii saddexan ka saarno sagaal baa soo hadhay wa tiscatun minhaa sagaalkaa wa tiscatun oo minhaa ka tirsanna fii ikhraajihi markii kalaamka lagu bixinayo calaa khilaafihi khilaafi muqtada daahir ثلاثة صدح ومن تلك تسعة من تلك تسعة سقال كا كترسني في العالم بفائدة الخبر عالم كسدح دي سيمي سينو ينقو كرقنا سدادية طبعا سو ما هين saddexdaa muqtada daahir kana imise aynu ka dhignay lix saw ma ahayn halkaa maxaad ku haysataa afar iyo labaatan saw ma aha wa sitatuna fii gayrihi lixna waa kayrkiisa lixdan kayrka uu ina leeyahay maad garanaysaa lixdaa uu kayrka ina leeyahay khaali dihniga maynaan labada manzile kala dejinin mutaradidkana maynaan labada manzile kala dejinin shaakigana may munkirkana maynaan labada manzile kala dejinin lix saw ma aha lixdaa wa idaa darabta hadihi الاثنا cashar اثنا cashar ka ha qaadanina lixdii un qaadadee inagu lix baynu wadanaaye wa idaa darabta markaad ku dhufato hadihi الاثنا cashar hadihi sita iska dhe lixdaa markaad ku dhufato fi اlإثbaati والnafyi saarat arbaca وacishriin saarat arbacata cashar اثنا cashar saw اثنا cashar maaha اثنا casharkaa waxaad u geysataa afar iyo labaatankii hore lix iyo soddon saw maaha inagu tirada lix iyo soddon baynu ka dhignay sheekeennuna wixii oo dhan bu isku soo yar wada ururiyeyo arbac وacishriin suura buu ka dhigay afar iyo labaatan afar iyo labaatankaa sheekuu ka dhigayo haddaan markuu soo yar guud mareeyo ma garanaysaa saddexdii muqtada daahirka saxda ahaa ma garanaysaa saddex sow maahayn saddexdii ku dayso caalimkana saddex sow kumaynaan soo marin sow lix maaha dabadoodna maynaan lix kalena soo marin labiyo toban sow maaha labiyo tobankaasoo masbadiya labiyo tobankaayoo manfiya afar iyo labaatan sow maaha afar iyo labaatankaa weeyaan araabic warka afraad qad yu'akadu alkhabar خبرك إن لتوكيديا لغا يابا لشرف الحكم حكم كشرفتي سيئ وتقويتي مع أنه إساقو ليس فيه دحلي سوناهين تردد تردديو ولا إنكار إنكارتونا كقولك ولا هذا دبويا في افتتاح كلام كلام كمركا افتتاح كسميني سيدا ما تفرفرنيسي إن أفضل ما نطق به اللسان كذا وكذا إن أفضل ما شيء وحا قالسا نطق به اللسان عربك وكهضلو كذا وكذا هل كان ينوغو إن شاء الله تعالى مان umayma ninkii umayme la odhan jiray iyagaa dilay akhii een walaalaha ahayn fa idaa ramaytu haddaan gano yusiibunii wuu i asiibayaa sahmii sahmigayga ayaa i asiibaya ninkaasi sidaad garanaysa walaalkii ayaa la dilay wuxuuna ku dhintay walaalkii qacantii nin ay qaraaba yihiin qacantiisa nin ay qaraaba yihiin qacantiisa ayuu ku dhintay kolkaa wuxuu leeyahay haddaan walaalkay u arays idhaahdaan anunba xabadayda igu dhacaysaa oo kaan dilaana waa walaalkay unbuu leeyahay walaalkayna ma haysto oo wakaayo leya de waa laiga dilay haddaba markaa uu yidhi qawmii humuu qataluu umayma akhii qawmii tolkay ayaa humuu iyagu qataluu dilay umayma akhii ee walaalaha aanu ahayn ninkani muxuu khabarkaa uga jeedaa qaradka khabarkan uu ka leeyahay waa maxay isagaa isla hadlaya e ma faa'iidatulkhabar buu isku sheegayaa ma laazimu lkhabar buu isku sheegayaa intaa midna iskuma sheegaye waa idhaaru lxasra qoomamuu muujinaya inuu aad u werwarsan yahay uu geerida ninkaa ka xun yahay ayuu caddaynayaa fa idaa ramaytu haddaan gano yusiibunii sahmi halkan waa baabu tanaasuc wixii la odhan jiray weeyaan baabu ishtiqaal wixii la odhan jiray weeyaan cafwan tanaasuc baan doonayaa in caamilaan iqtadaya fi ismin camal qablu falilwaaxidi minhuma alcamal buu maxamed ibnu maalik yidhi faidaa ramaytu haddaan gano muxuu ganayaa waa sahmi oo sahmiga maxay ramaytudu doonaysaa inay ka dhigato inay ka dhigato mafcuulun bihi ramaytudu inay mafcuulun bihi ka dhigatay doonaysaa yusiibunii wuu yasiibayaa maxaa asiibaya sahmi oo maxay yusiibuna doonaysaa inay ka dhigato inay faacil ka dhigato ayay doonaysaa kelmaddaa sahmiya waxaa isku haysta laba ficil oo ramaytu iyo yusiibu ah ramaa iyo yusiibu baa ku ayaa ku doodaya ramaadu waxay leedahay anaa mafcuul ka dhiganaya yusiibuduna waxay leedahay aniga faacilkaygii weeyaan maxkamaddu maxay ugu gar qaadaysaa in caamilaan iqtadayaa fi ismin camal qablu falilwaaxidi minhuma alcamal wathani wlaa cinda ahli lbasra wakhtaara cagsan gayruhum daa usra aw daa asra kolkaa haaniga waxaa doortay basriyiinta oo waxay basriyiintu qabaan in yusiibuniida caamil looga dhigo ta horena la iska ihmaaliyo ta horena loo qadaro ama loo qadaro oo waxay leeyihiin dherigaba waxa lafta kala baxa ninkii ag joogay ugu dhow kolkaa yusiibuniida ugu dhowee iska daaya kuufiyiintuna ramaytuda hore ayay doorteen ramaytuda hore ayay kuufiyiintu iyagu damceen markaa ramaytuda hore ay kuufiyiintu ka dhigayaan waxay ku iyaguna andacoonayaan ama ay u deliishanayaan markay kuufiyiintu ramaytuda hore doonteen waxay deliishanayaan inuu ka hore iyo taqadumku xuquuq gaara leeyahay taasay iyaguna deliishanayaan kolkaa maadaamuu mutaqadim ahaa dee xaqiisii hala mariyo buu leeyahay sheekhu iminka ayuu waafaqay fa idaa ramaytu yusiibunii sahmi ayuu waafaqay ma basriyiin buu waafaqay mise kuufiyiin buu waafaqay maxay kula tahay ayaa wax loo qadarayaa basriyiin buu waafaqay oo ayuu siiyey yusiibuniida ayuu faacil uga dhigay ar masaladaasi ma noocaasa bal ka hadla xaaji bal ka hadal ayuu waafaqay ha besri iyo kuufi midku waafaqay ninkan gabayaagiihi waa maxalu ta- tafakur baa tidhahdeen ha laga soo fikiro ya ya أي دليل تعترف أي دليل تعرف إلا دا سواب معنى إيه معنوه ما وحلا أركي كرا وما يسوماها قولك هورين لمري لها قولك هاد شاكتي وحل هورين لها فإذا رميته يصيبني سهمي واد فهمتان ملاينا يا اك waxa jira afwan waxa leeyahay hadii daliilka aad sheegaysaa wuxuu noqon lahaa faydaa ramaytuhu yusiibunii eg faidaa ramaytuhu markaynu faidaa ramaytu markaynu sahmiga fa aynu mafcuul ka dhigayno aynu ka hore uga dhigayno yusiibuniida ayaynu huwa odhan lahayn faacilkeega aynu soo ibraasiin lahayn yusiibunii huwa aynu ka dhigi lahayn wax kalese ma banaanaadeen adigu inta badan waad og tahay in damiirku hadduuna fadlo ahayn la muujiyo ka hore loo muujiyo hadduu fadlo layahayna laga xadfo kolkaa iminka xadafkaasaa daliilu ah qawmii humuu qataluu umayma akhii faidaa ramaytu yusiibunii sahmi waad aragtaa ninkaasi wuxuu yidhi
قد كنت عدتي التي أسطو بها ويدي إذا اشتد الزمان وساعدي qad kunta waxaad ahayd cuddatii cuddadaydii baad ahayd cuddadu waa waxa wax lagu qabsado ee la diyaarsado alatii taasoo cuddadu waa shayga aad diyaarsatay u diyaarsatay inaad wax ku qabsato alatii taasoo astu aan ku boodo biha iyada aan ku boodo buu leeyahay wayadii qacantaydiina waad ahayd ida ishtadda markuu adkaado azamaanu waktigu wasaacidii saacidkaygii iyo muruqaygiina waad ahayd buu leeyahay saacidkayga xusulkaygii ayaad ahayd buu ku leeyahay ninkani nin ka geeriyooday buu ka calaacalaya wuxuu leeyahay qad kunta cuddatii alla ilaah waxaadii ahayd cuddaadii ahayd allatii astuu biha wayadii qacanna waadii ahayd ida ishtadda zamaan waktigu markuu igu ahad adkaado wasaacidii xooggaygi iyo muruqaygiina waad ahayd buu leeyahay maxaad u malaynaysaa ninkaa shaacirkii inuu maxay tilmaamayo khabarkaa inuu maxay ula yimid waa idhaaru docf taagdarri iyo awood la-aan ayuu iminka muujinaya
أبا المسك أرجو منك نصرا على العداء وآمول عزا وآمول عزا يخضب البيض بالدم
abalmiski ninkan kunyadiisa abalmiski la yidhaayow arjuu minka waxaan kaa rajaynayaa nasran nasra iyo gargaar baan kaa rajaynayaa cala alcidaa cadowga oo dhan ad iga gargaarto wa aamuli waxa kaloon idi diilanayaa cizan cizi baan idi diilanayaa yakhdubu dharoobaya albiida wixii caddaayoo dhan bidami dhiig ku dharoobaya kaana waan kaa rabaa buu leeya ina si fiican iigu gargaarto ood cadowgay cadowgayga dhegta dhiigga u darto taasaan kaa rabaa buu leeyahay ninkani maxaad u malaynaysaa kolkuu abal miski arjuu minka nasran leeyahay ma faa'iidatu lkhabar buu doonayaa inuu usheego ma laazim buu doonayaa inuu sheegu gudbiyo labadaa midna ma doonayo waa maxay haddaba waa alistirxaam wuxuu leeyahay war nin bal ii naxariiso ii gargaar cadowga iga gargaar buu leeyahay oo iga dhici acdaadan kan kalena muxuu yidhi
كفى بجسمي نحولا أنني رجل لولا مخاطبتي إياك لم ترني kafaa waxa ku filan bijismi jidhkayga waxa ku filan nuxuulan taagdarri iyo dhuubni waxa ugu filan annanii rajulun inaan anigu maanta nin ahay lowlaa mukhaatabatii hadalkayga haddii lala yahay iyaaka adiga aan kula hadlayo lam taranii imaadan ba aragteen dhuubni waxa iigu filan hadalkaa aan kula hadlayuunbaad igu aragtaa hadalku halku ka soo baxaya unbaad isleedahaye haddaan kaa aamusa iba arki maysid buu yidhi waad waan baaba'ayaaba waa ninkan baydkan lahaa waad garanaysiin almutanabi kolkuu beytkan lahaa kafaa bijismii nuxuulan ananii rajulun lowlaa mukhaatabatii iyaaka lam taranii muxuu u jeeday baad u malaynaysaa awood la-aan unbuu sheeganayay inuu baaba-ayu nin dee wax awood le inuuna ahayn oo iminka si u dhuubtay awooddii inay ka tagtay buu tilmaamaya waa awood la-aan idhaaru ducfigii aynu soo sheegaynay weeyaan
وأنت الذي ربيت ذا الملك مرضعا وليس له أم سواك ولا أب
waa isaga laftarkiisiin weeyaan wuxuu leeyahay waa anta adigu aladii kabaa tahay rabayta barbaariyey dal mulka mulkiganka barbaariyey baa tahay murdican adigoo welibana nuujinaya boqortooyadan iyo warkeega adigaa naaskaaga nuujiyoo barbaariyey buu leeyahay walaysa lahu boqortooyadan umaba aha ummun hooyo siwaaka adiga aan ahayn walaa abun aabbaan adiga ahaynna male hooyiyo aabbabaada boqortooyadan u ahoo iyo mulkiganoo adaa halkaa soo gaadhsiiyey buu yidhi haddaba la soco oo wa anta aladii rabbayta nin buu la hadlayaa wuxuuna leeyahay adigaa boqortooyadan rabeeyey oo maamulay oo halkan soo gaadhsiiyey ma faa'iidatulkhabar buu sheegayaa bay kula tahay ma naftiisu uga warramaya inuu isagu waxaan maamulu halkan gaadhsiiyey miyuu uga warrami karaa waa maya ma laazim buu haddaa u sheegayaa haa weeyaan jawaabtu bimacnaa ninkani waa nin juhdi iyo dadaal buu bixiyey maamulkii iyo boqortooyadii iyo boqor ayuu ma ayuu dadaal badan ku bixiyey si fiican buu usoo kobciyey dawladdii markaasaad u tegaysaa ayaad odhanaysaa dawladda hadalkaa adaa gaadhsiiyey hebelow ma faa'iidadii baad u sheegaysaa faa'iidatulkhabar oo inuu dawladda halkan soo gaadhsiiyey baad uga warramaysaa waa mayo wuu isog yahay laakiin waxay ka dhigan tu waan ku ogahay inaad adigu halkaas soo gaadhsiisay cilmigaaga inuu in- in- inaad og tahay unbaad ogeysiinaysaa waa laazimulkhabarkii shalay aynu soo qaadanaynay
ذهب الذين يعاش في أكنافهم وبقيت في خلفهم كجلد الأجرب dahaba waxa baaba'ay oo tegey aladiina kuwii yucaashu lagu noolaanayey fii aknaafihim garabkooga kuwii hareerahooga iyo kanafkooga lagu noolaanayey kuwii way dhammaadeen buu leeyahay raggii wanaagsanaa ee yaqaanay ma- maganta raggii ma joogaan buu leeyahay raggii wanaagsanaa ee masaakiinta iyo martida wax siin jiray ma joogaan ee nixi jiray buu leeyahay dahaba aladiina kuwii way tegeen yucaashu lagu noolaanayey fii aknaafihim ma jiraan raggii kanafkooga iyo dhexdooda lagu noolaan jiray ma jiraan wa baqiitu waxaan ku baaqi ahaaday fii khalafi niman shar badan dhexdooda ayaan ku baaqi ahaaday oo ka jildi alajrab awr cadhaysan haraggii saantii oo kale aad moodad buu leeyahay wax wada cadhaysanoo midba xaggaa iga siqiyo xaggaa iga siqduun is haya oo nin nin ninka kale waxu ogolba una jirin ayaan kusoo baaqi ahaaday buu yidhi
ذهب الذين يعاش في أكنافهم وبقيت في خلفهم كجلد الأجرب ninkaa gabayaagihi kolkuu saa leeyahay muxuu doonayaa faa'iidadiiyo laazimkii midna ma caddaynayo laakiin qoomama wuxuu u werwerayaa dadkii geeriyooday ee ashraafta ahaa raggii dee qiimaha badnaa ee geeriyoodee dhammaaday raggii ayuu u werwerayaa kolkaasuu leeyahay hadalka nooca u dhigaya
إن كان لا يرجوك إلا محسن فبمن يلوذ ويستجير المجرم أدعوك رب كما أمرت تضرعا فإذا رددت يدي فمن ذا يرحم waad aragtaa ninkana wuxuu leeyahay in kaana hadduu yahay ilaahayow laa yarjuuka kaan ku rajaynaynin ilaa muxsinun ku samafalaa mooyaane ilaahu haddaad adu wax u hayso samafalaha uun ninka ahlu cibaadada khayrka badanun hadduu ku rajeeyo ilaahay ugu yidhi ood kaa un wax siinaysid fa bimankeebuu yeluudu magan galaya oo wayastajiiru magan gali almujrimu dembiiluhu dembiiluhu ilaahuu helaye dembiga ka dhaafayaana waa ayagu yidhi haddaad aduu muxsinkun wax u talayso adcuuka hadda waan ku baryayaa rabbi rabbiow kama amarta sidaad noo amartay tadarucan anoo kuu tadarucaya welibana ayaan ku baryayaa ee fa idaa radadta yadii haddaad gacantayda iyadoo madhan soo celiso faman daa yarxam ayaa u naxariisan in gacantan madhan ilaahu waa inaad miskiinkan wax ugu soo riddo buu leeyahay waad aragtaa ninkani haddaba kolkuu leeyahay in kaana laa yarjuuka ilaa muxsinun fabiman yaluudu wayastajiiru lmujrimu kolkuu leeyahay hadalkan muxuu uga jeedaa faa'iidiya laasimtoona ma ma ma sheegayo ma ilaahay buu wuxuuna ogeyn u sheegayaa faa'iidadiya laasimka waa waxuuna hadla hadlaysaa ogeyne waa maya waa istirxaam weeyaan labadan baydba ilaahu noo naxariiso weeyaan ilaah kale ma haysanne oon adi ahayne ilaahu noo naxariiso masaakiintan iska quudi namuudaj fi bayaani aqraad ilakhbaar namuudajad buu iminkana ka bixinaya uu inoogu bayaaminayo akhbaarta iyo aqraaddeedii khabarkii iyo qaradkii laga lahaa dee iminka innagaa laynaga rabay inaan bayaamino soo maahayn fi bayaani aqraad ilkhabar kaa horeynu soo qaadanay nadmi buu ahaa maxaa inoo laaban nasrigii baa inoo laaban haddaba inaynu nasriga iminka helo kaana mucaawiyatu mucaawiya wuxuu ahaa radia allaahu canhu allaha raalli ka ahaadee xasana siyaata xasana siyaasati siyaasadiisu miday wanaagsan tahay iyo wa tadbiiri maamulkiisuba mucaawiya wuxuu ahaa nin siyaasad cajiiba ummadda ku maamula oo maxaa daliilu ah yaxlumu wuu dulqaadanayey fii mawaadici alxilmi meesha dulqaadka loo baahan yahay waa daliilkii wayashtadu wuu adkaanayo qallaf buu noqonayey fii mawaadici shidda meelaha adayga loo baahan yahay dee kolkaa inuu siyaasadiisu cajiib ahayd mayna tani daliilu ahayn tana tana daliilu ah siyaasadiisu qaali inay tahay tan ayaynu ku garanaynaa ayaynu ku fahmi karnaa haddaba kaana mucaawiya radia allahu canhu xasana siyaasa wa tadbiir yaxlumu fii mawaadici alxilmi wayashtadu fii mawaadici shidda imika miyaadan dareemaynin waxaadan ogeyn in laguu sheegay kolkaa muxuu noqonayaa qaradka khabarkaa laga leeyahay waa maxay waa ifaadatu lmukhaataba ifaadatu lmukhaatab weeyaan faa'iidatu lkhabarka aynu odhan jirnay weeyaan waxadan ogeyn baaba lagu sheegay laqad addabtaniyahu waad edbisay baniika carruurtaada biliin naxariis iyo warifqi dabacsanaan baad ku edbisay laa bilqaswati ad adkayn iyo walciqaabi ciqaabsi kumaadan edbinin ad adaygi iyo ciqaab ciyaalka kumaadan tarbiyaynin nin baad u tegaysaayoo ubadkiisa ayaad leedahay ubadkaaga waxaad ku tarbiyaysay liinkaa iyo iyo naxariista ayaad ku tarbiyaysay ee kumaadan tarbiyayn ad adaygi iyo qalafsanaan kolkaa ma wuxuuna ogeyn baad u sheegaysaa oo carruurtiisa wuxuu ku tarbiyeeyey ah dema naftiisa ad uga warrami kartaa waa maya faa'iidatu lkhabar meesha ma yaallo laakin laazimkii weeyaan laazim lkhabar waan ku ogahay ciyaalkaaga inaad si fiican xagga naxariista inaad wax ku edbisay ay edhaha weeyaan waa laazim lkhabarka aynu lahayn kaa weeyaan tuwufiya waxaa la oobsaday cumar ibnu lkhadaab baa la oobsaday radia allaahu canhu allaha raalli ka ahaadee sanata halaaثin wacishriina min alhijra hijridu kolkay ahayd saddex iyo labaatankii hijradoo saddex iyo labaatankii waxaa laga yaabaa inaydaan taariikhdaa saxba uhaynin ma labaatankii ba ahayd mise koob iyo labaatankii hadii laydina maydaan bagarateen warkani waa maxay haddaba waa faa'iidatu lkhabar waa waxaadan ogeyn oo laguu sheegay faa'iidatu lkhabar ayuu warkani noqonaya qaala abu firas alxamadani abu firas alxamadani waa ninkii jeelka ku jiray eeee ee xamaamka la sheekaysanayey ma garanaysa markuu xamaamka la sheekaysanayey nin wuxuu ahaa gabayaa oo cajiiba markii dee waxay ilmaadeer ahaayeen sayfudawlay ilmaadeer ahaayeen nimankii ruum ayaa qabtay ruum baa jeelka dhigay markaasuu nin aad runtii gabaygiisu ta'siiru leeyahay buu ahaa beydkanu ayuu yidhi gabayaa badan buu ahaa dee beydkanu soo qaatay sheekhenin ومكارم عدد النجوم ومنزل مأوى الكرام ومنزل الأضياف ومكارمي aniga makaarimtayda sharaftaydu cadadu nujuum waa tirada tiradaa xidigaha oo kale xidigaha ayaa tirin kara waa cid tirin kartaaba ma jirto makaarimtayda iyo sharaftayda iyo dee wanaagga aan leeyahay cid yaa tirin kara buu kuleeyahay waa xidigahoo kale wa manzili aniga gurigayguna ma'wa alkiraam dadka wan wanaagsan ee ashraafta ah ayuu hoy u yahay nin xunba gurigaygaa kasoo heli maysid buu kuleeyahay dadka an wanaagsan culimada ilaahay iyo cuqalada ah unbaa gurigayga meelay kala maraan la wa manzili ma'wa alkiraam wa manzilu ladyaaf oo ma dadka la mawaji ma wejigaad wax ku qabataa weeyaan ayaa laga yaabaa in su-aal meesha ay soo gasho ah malaha waxaad tahay saaxiibulwajihi oo ninkaad garanaysa dee muuqdo unbaabad gurigaaga keentaa masaakiintii iyo martidii gurigaaga meel kuma le miyaa waa la odhanayaa ee maarkaysa wuu ka jawaabo wuxuu yidhi wamanzilu adyaaf martida iyo dadka aan la garanayne masaakiinta ana manzil iyo hoy buu u yahay dadkii akaabirta ahaa iyo dadkii asaakirta ahaaba gurigaygu wuu kulmiyaa buu leeyay labada qoloba wuu kulmiyaa maxaad u malaynaysaa khabarkaa inuu uga jeedo ومكارمي عدد النجوم ومنزلي مأوى الكرام ومنزل الأضياف كل كلية والفخر إظهار الفخر أما مزي وفانيا فان بو موجنا يا يو ومكارمي عدد النجوم ومنزلي مأوى الكرام ومنزل الأضياف قال أبو طيب أبو طيب المتنبي سنوح ليه وما كل هاو لي جميلي بفاعلين ولا كل فعال له بمتممين wamaa kullu haawin nin kasta oo doonayaa ma aha liljamiili wanaagga nin kasta oo doonayaa bifaacilin nin sameeya nin kastoo wanaagga jeceli miyuu sameeyaa nin kastoo wanaagga jeceli ma sameeyo dee wanaagga walaa kullu facaalin nin kastoo ficil badanoo inuu sameeyo jeclaystaana ma aha lahu isaga bimutamimin ku dhammaystiraya nin kastoo si fiican u jeclaan jiray inuu sameeyaana dee ma dhammaystiraya dhexduu kaga tegi karaa buu ku leeyahay haddaba abu ayib tajribo uu isagu qaaday ayuu inooga warramaya aadamuhu kolkaa ma dhammaystiraan buu ku leeyahay afcaasha waxay jecel yihiin oo dhanna ma wada qabsadaan haddaba markaynu beydkiisaa eegno muxuu inoo sheegayaa dee tajribo uu inala dheer yahay buu inoo sharxay oo ah nin kastoo shayga jeceli inuuna inuuna samaynin sawrun ma aha tajribadaasi aduu imise shay baad jecesha inaad caalim noqotaad jeceshae ka warran cilmigii maad wada koobtay fanni kasta inaad ka jawaabtaad doonaysahay waa maya nin kastoo shayga dhex galaana ma dhammaystiro buu yidhi o iminka xalqadan aynu joogno laftarkeega dee intaasoo nin oo yimaada ayaa laga yaabaa berri inay ka tagaan ama shalay joogaan maanta imanaynin ma dhammaystirayaan waa tajribo uu inala dheeryahay ma arkaysaa kolkaa maxay noqonaysaa khabarka haladka uu ka leeyahay waa faa'iidatu lkhabar weeyaan waxaynaan ogeyn buu inoo sheegay wa qaala aydan mar labaad wuxuu yidhi waa isagii uune yarsii baroordiiq buu samaynaya ukhta sayfi dawla ayuu u barooranaya sayfu dawle ninkii la odhan jiray walaashii oo geeriyootay ayuu baroordiiq u samaynayaa wuxuu yidhi hadarta yaa mawtu kam afnayta min cadadin biman asabta wa kam askadta min lajabin hadarta alla ilaah khayaanad samaysay buu yidhi yaa mawtu mawdow mawdkiibaa maanta khayaano nagu sameeyo meel annaan ka filaynin unbuu nagaga soo baxay buu leeyahay hadarta alla ilaah khayaanad samaysay yaa mawtu mawdow kam afnayta imise ayaad baabi'isay min cadadin tiro imise ayaad tegsiisay buu ku leeyahay rag tiro biman baanad ku tegsiisay asabta aad asiibtay kii aad asiibtay dee mawdku kolbaa meel buu kaa asiibayaaye aad ku dhufatay ayaad ku baabiisay wa kam askata imisaad aamusiisay min lajabin buuq buu leeyahay iyo qaylo buuq iyo qosol iyo qaylo meelay ka baxaysay imise ayaad adigu ku aamusiisay ka geeriyoodaa miyuu dib u hadlayaa dibku lama soo hadlayo waad aragtaa haddaba sayfu dawla beydkan kolkuu tirinayey muxuu u jeeday hadarta geeridu la sheegaysanaya ma geeridu waxayna ogeyn u sheegayey waa maya idhaaru lasa idhaaru lxasra taxasur qooma mu muujinayayo wuxuu u barooranaya ayuu dee u qoomamoonaya inantan dhimatayba weeyaan wa qaala abulcitaahiya abulcataahiya ninkii la odhan jiray wuxuu yidhi yarsi kii oo baroordiiq samaynaya waladahu caliyan inan cali la odhan jiray baa ka geeriyooday abulcitaahiya waa ninkii wacdiga badnaa ninkaasi nin khayr badan buu ahaa ha dhegaysanina ninka ku odhanaya bacsiga ma rumaysnayn waa war bilaa asal ah weeyaan wax alla wax raada uu leeyahay toona ma jirto daliilkay usoo qaateen laftarkiisa ayaa iyagaba daliil ku ah kolkay yidhahdeen qiyaamadiiyo waxaa kama warrama bay yidhahdeene raqaa'iqa kaliya ilaahay ka baqada kalunbuu guraa qiyaamada hadduu rumaysan yahay marunbuu ka warrami laha ayay yidhahdeen abyaaddiisaan ka weynay bay yidhaahdeenoo diiwaankiisa iminka anu waan hayaa saddex beyd haddaad akrido beydka afraad baa laga yaabaa inuu yahay qiyaamiya bacsi kuka kuka hadlaya miyaad ku sheegi kartaa kolkaa nin khayr badan buu ahaa
بكيتك يا علي بدمع عيني فما أغنى البكاء عليك شيء وكانت في حياتك لي عذات وأنت اليوم أوعظ منك حي
وحليه بكيتك وانكو أويي يا علي علي وانكو أويي بكيتك وانكو أويي يا علي علي بدمع عيني إن ضحيق المذو ذي أيانا كاغا أويي فما أغنى البكاء أوهنتي وحومين قبل عليك دوش على شيئا شينا شيئا تيبو beydka kiyoo ku toosisanaya shayan yidhi oo hamsadiibuu bedeluya u bedelay shay-an wax alla waxay hooyintii ii qabatay ma jirto wa kaanat waxa ii ahaa fii xayaatika intaad noolayd lii aniga waxa ii ahaa cidaatun buu leeyahay wacdi alla maxaan wacdi kaa heli jiray intaad noolayd buu yidhi nanaw wa anta maanta alyawma wa anta wa anta adigu alyawma maanta awcadu minka xayan wa anta alyawma awcadu minka xayan maanta waxaad ka wacdi badan tahay oon kaga wacdi anigu aan kaga waantoobi badanahay xaggaaga mid nool oo ku nooli hadduu maanta i wacdiyo in aan qalbigaygu una ku dabcaynin ayaan adiga markaan ku eego ayuu qalbigaygu ku dabcayaa wacdigaa aad maanta i wacdiyeysid ayaa ka khatarsan ku nool wacdigii buu leeyahay waayo waa meyd buu dul taagan yahay ayna dahabat iruux naftii xaggay u kacday ya mee ninkii aan marnaba wejigiisa uskaga u baahan aan u ogolaan jirin xagguu tegey mee ninkii aan baahnaa aan marnaba ku ogolaan jirin inaad taabato ama aad farta kusoo fiiqdo soo kan maaha dharkii laga siibayo xagguu tegey mee ninkii aan jeclaan jirin sidaad garanaysa cidlada iyo meelaha inuu tago ee mar kaste shirarkii iyo makhaayadaha ka sheekayn jiray soo ka habeen madow la daba mariyey maaha magaaladii kolkaa waa ninkii waantoobayaa wuu ku waantoobayaa runtii bakaytuka waan ooyey yaa caliyu caliyow adaan kuu ooyey bidamci caynii indhahayga ilmadoodaanan kaaga ooyey oo famaa agna albukaa'u oohintii waxba mayna qaban calayka dushaada shay-an wa kaanat waxa ahaatay fii xayaatika noloshaada lii aniga waxa i ahayd cidaatun waxyow aan ku wacdoomo wa anta adigu alyawma maanta awcad waxaad ka wacdi badan tahay minka adiga xayan kolkaad noolayd kolkaad noolayd wacdigaagii iyo iminka markaad geeriyootay wacdigaaga dee geeridaadan imika ayaaba kada sii khatarsan buu leeyahay geeridii markii aad noolayd markaad noolayd haddaadii wacdihi jirtay wacdigaagan baan iminka kaga ta'athur badanahay waa mas'alatu lkuxli masaladii la odhan jiray naxwada masalatu lkuxli masaladii loo yaqaanay weeyaan masaladani wa anta alyawma awcadu minka xayan maanta waxaad ka wacdi badan tahay adiga uunbaa iska wacdi badan hebelow waxaad ka qurux badan tahay adiga unbaa iska qurux badan weli saa ma lagu yidhi hebel markuu fadhiyo ayuu ka qurux badan yahay markuu taagan yahay so isaguun lama kala fadilin ya bimacnaa inan ka yari wuxuu ka wacdi fiican yahay markuu geeriyooday intii uu noolaa oo geeridana dee aada loogu ta'auraya wacdigan geeridu ay muujinayso ayaa aada loogu ta'auraya masalatu lkuxli weeyaan haddaba ninka abulcitaahiya beydkiisaa markuu tirinayey garadka uu jeeday waxay ahayd inankiisa uuba geeriyooday waxba uma sheegaynine idhaaru lxusni buu ahaa werwer buu muujinayey werwer uu muujinayo ay ahayd ina hamaaniina wabuligtahaa qad axwajat samcii ilaa tarjumaanin ina hamaaniina siddeetanku wabuligtahaa ilaahay idankii lagu gaadhsiiye qad axwajad waxay u baahisay samci aniga dhegahayga ilaa tarjumaanin tarjumaan bayba u baahisay ninkani wuxuu ka cabanayaa inuu siddeetan jir gaadhay ninka kula yaaban eele war maxaad wax u maqli la'dahay amaa hebelo waad soo godatee waa sideena wuxuu leeyahay waxaan arkay lagutus buu leeyahay wuu u ducaynayaayo ilaahay idankii siddeetan jir ila gaadhi buu leeyahay waxaan arkay baad ila arkiye dhagahaadna ku cuslaan doona waanad gaboobi doontaa xubnahaagiina way ku dadci doonaane ilaahay waxaan kaaga baryayaa inaad siddeetan jir gaadha buu ku yidhi wa bulliqtaha waa muctarido waana duco wuxuu yidhi ina hamaaniina siddeetanku wa bulliqtaha ilaahay idankii lagu gaadhsiiye oo siddeetanka gaadh eh qad axwajad waxay u baahisay samcii dhegahayga ilaa tarjumaani turjumaan ta'dana waa la fadxiyaa waana la damiyaa haddaad ta'da damiso turjumaan tidhaahdo waa nin luqada turjumo oo luqo kale ku turjumo weeyaan haddaad ta'da fadxiso tarjumaan tidhaahdo waa nin hadalka saray u qaada weeyaan saray u qaada ilaa tarjumaan bimacnaa kolkuu ruuxu gaboobo afka miyaa loo turjumaa mise hadalkaa loo dhaadheereeya hadalkaa loo dhaadheereeya sow maaha kolkaa ilaa tarjumaan tarjumaankaasi maaha kii luqada turjumayey eh waa kii hadalka saray u qaadayey weeyaan ina hamaaniina siddeetanku wabuliqtahaa ilaahay idankii lagu gaadhsiiye qad axwajad waxay u baahisay samci aniga samcigayga iyo maqalkayga ilaa tarjumaanin bay u baahisay buu leeyahay nin hadal sa- saray u qaad hadalka saray laygu qaado haddaba beydkaa markuu ninkaasi tirinayey muxuu u jeeday idhaaru dacf awood la-aan buu sheeganayay inuuna halla isla haynin oo iminka gaboobay ay xubnihiisii dabceen oo dee dareemaysid adiguba indhaha ku gaabanaya dhagaha ku gaabanaya xubnaha ku gaabanaya adaa soo gudanaya xididadaa ku dabcaya mee quruxdaadii xaggay tagtay qaala abulcalaa almacari abulcalaa almacari ninkii la odhan jirayna wuxuu yihi rahiinu lmaxbasayn walii mantiqun lam yarda lii kunha manzilii calaa ananii bayna simakayni naaziluun wuxuu isku ammaanaya ninkani nin aad u ammaan fiican buu ahaa wuu is ammaanayayo wuxuu isku ammaanaya ilaahay inuu caqli iyo siiyey maxay iyo carab laba cajiiba ayuu ilaahay igu nimceeyey buu leeyahay gaar ahaan iminka carabkii buu sheeganaya
ولي منطق لم يرض لي كنها منزلي على أنني بين سماكين نازلون aniga haddaad gurigayga doonaysid waaba cirka buu yidhi labada xidigood bartinkoogaan deganahay buu leeyahay labadan xidigood ee simaakeynka la yidhaahdo gurigayguba waa simaakeynka xid cirkaananu deganahay buu yidhi weli waxaan iska leeyahay mantiqun hadal lam yardali aan iga raali noqonaynin kunha manzili gurigayga xaqiiqdiisa gurigaygu halkuu yahayba raalli kama noqonayo hadalkaygani buu ku leeyahay oo haddii gurigaygu dhulka ku yaalay raalliba igama noqonayo hadalkayguyo hadalkaygaasa iga dalacsiinaya weli mantiqun hadal baan leeyahay iyo carab oo lam yardali aan iga raali noqonaynin kunha manzili manzilkayga xaqiiqdiisa hadda calaa anani haddaad xaqiiqdeeba warkaba doonaysid xaqiiqdiisa iyo warka dhaydiisa anigu bayna simaakayn calaa anani anigu bayna simaakayni labada xidigood dhexdoodaan deganahay ee calaa anani anigu bayna simaakayni labada xidigood dhexdooda ayaa naazilun deganahay buu ku yidhi simaakayn waa laba xidig labadaa xidig baan kala dhex deganahay mansilkaygu kolkaa cirku ku yaallaa dhulba ma degeniyo ciddii dhulka dhulka degan la sheekaysa buu ku leeyahay maxaad u malaynaysaa muxuu u jeedaa waa aliftikaar wuu faanaya idhaaru lfakri wey wuu yaaban yahay oo waa la- waa isagaa isla yaaban ilaahay nimcadan uu siiyey buu qaadan la'yahayba waad aragtaa qaala ibraahim ibnu lahdi yukhaatibu lma'muun ma'muun buu la hadlaya mala waa ma'muun baa haystay oo arrin baa lagu haystay muxuu yidhi أتيت جرما شنيعا وأنت للعفو أهل فإن عفوت فمن وإن قتلت فعدل أتيت وحن لا يمد بويري مأمونو جرما دنبي ما لا يمد بويري دنبي دنبي ما لا يمد شنيعا هذا صالح ألا دنبي كان لا يمد صالح أبو يري وأنت أدقنا للعفو عفو أيد أهل أهل طهر وأنت للعفو أهل هذا دوني عفنا أدق أبا أهل أبو يري فإن عفوت هذا دسكي عفده فمن وأنا مع حقا غيغتي مذ يمني بو يري wain qatalta haddaad disho miskiinkana facadlu waaba cadaalad xaggaaga ka ahe cadaalad la-aan maaha buu leeyahay maxaad u malaynaysaa ninku kolkuu noocan leeyahay muxuu u jeedaa ma ma'muun buu uga warramayaa cadaaladiisi iyo ninkani dembiguu galay dembiguu galay waaba ka lagu soo xidhaye maamuunne isagu ka odhan maayo cadaalad la-aan baaban galay aya ayaa ninkan ku haystaaye muxuu samaynayaa waa alistirxaam in naxariiso weeyaan in nax weeyaan miyaadan naxaynin miskiinkan u nax tabiiq axsi waxaad hadda tirisaa almu'akidaati mu'akidaadka tiri fi lcibaaraati cibaarooyinka ataaliyati ee iman doona wabayin waxaanaad caddaysaa duruuba alkhabari khabarka anwaacdiisa athalaasata ee saddexda ahaa soo saddex maynaan soo qaadanin inagu tiri ahaan maxaynu ka dhignay saddexdii markaynu isku eynay daahirulxaal iyo khafiyudaa ee khafiyulxaal kolkaynu isku geynay imisaynu shalay ka dhignay tirada ya tusaalaha koobaad eeg alaa fi sabiili lmajdi ma ana faacilun عفاف وإقدام وحزم ونائل
ألا في سبيل المجد ما أنا فاعل عفاف وإقدام وحزم والنائل
alaa war horta balbaraarugu buu ku leeyahay fii sabiili lmajdi waddadii sharafta ma ana anigu ma ihi faacilun mid faaciloo samaynaya oo waddadaa ku socda cafaafun baan ahay mid cafaafa buu ku leeyahay oo dhowrsoon cafaafun dhowrsooni iyo wa iqdaamun dhiiran dhiiranaansho iyo wa xasmun go-aan iyo wa naa'irun wax bixin intaba waan ku salaysnahay buu leeyahay wuxuu kuu tilmaamayaa beydkaas imika